maxamed shariif oo ka mid ah xoogsatada ku nool magaalada beledweyne ayaa nolosha reerkiisa ka maareeyay iibinta malabka iyo xabad soodada malabka iyo xabad soodada ayaa waxaa ka iibsada bulshada magaalada beledweyne maxamed shariif ayaa raadiyo beerlo ugu waramay sida nolosha reerkiisa ugu maareeyay iyo caqabadaha uu la kulmo waxaan ka shaqeeyaa alaabaha midaawaadka sida malabka xabad soodada waxyaabo badan aan ka shaqeeya oo midaawaadka xaggeeda macnaha malabka waxaan gadaa haddii ilaahay kuu dhown yahay caagii waxaan gadnaa soddon shan doolar soddon doolar xabasoodada ayada insha allahu tacaala waa iska litirkii waa toban doolar nus litirkii shan waxaan ka shaqaynaa markay u yar tahay arbiciin sana afartan sana waan ka shaqaynaya siniin miniin waa siniin miniin maasha allah ka ka- macnaha waxaa waa abka ab waa macnaha abka abaan ka soo gaarnay macnaha wax hadda macnaha aan bilaabnay ma ah macnaha waxaan macnaha aan herigelinay waa mar hore macnaha jiil bacdi jiil waa ma fahamti marka waa kaas jaamacadahan ka bixiya iska dhaaf wax kale Ah, jaamacadaan ka bixiya iskuuladaan ka bixiya biyahaan ka bixiya korontadaan ka bixiya kirada oo gu- oo meel macnaha gurigaan ka bixiya oo dukaan ganacsi ah oo oo bulxabli igu yaalo miiskan waa ka bixiya alxamdulilah beelna waa ka bixiya ha alxamdu wallahi waxaan ku dhiirigelinayaa kuwa shaqaysanaya inay shaqaystaan oo inuu gacantooda maalaan macnaha shaqada waa sharaf alcamalu casiis ay dhahdaa carabtu waxay dhahaan alcamalu casiis shaqada waa sharaf macnaha shaxaadka waa laga fiican yahay dadka inay shaqaystaan ee beeraha fashaan ama macnaha meel miis eh, ama meel macnaha gaari macnaha qaataan oo ama qaraha ama liinta ama babaayiga ama mooska ama wax walba macnaha wixii shaqadan camal eh, inay ayaga ka shaqaystaan oo gacantaada maalaan niman hadda waxaa jiro oo yemeniyiin ah hadda oo ka imaaday yemen oo calooshaadu miis ku qaato catarada iyo tusbaxa iyo alaabaha safiletig iyo gato shaqaysto sidaas camal in loo shaqaystaa la rabaa macnaha gacanta la maasho oo dadka gacantooda dadka la hoorsan macnaha ayad ulculya khayr min yad sufla macnaha gacantii sarrayso gacanta hooseysa waa ka sharaf badan tahay shaqada waa sharaf qaar ka mid a bulshada magaalada beledweyne ayaa bogaadiyey shaqada uu haayo maxamed shariif Een, waxaan ku dhiirigelinayaa inuu dadaalkiisa hore u wado waan ugu mahadcelinayaa shaqada wanaagsan oo dabcan bulshada u haayo Een, aabbayaasha kaleetana een, ayagana waxaan halkan fariin ugu diraa inay aabbaha soomaaliyeed ay ku daydaan oo dabcan malabkan iyo xabsoodadan ay ka shaqaystaan Een, inta badan waxaa magaalada aada ugu yar dadka ee ka shaqaysto een, ama ku dhiirada inay ka shaqaystaan een, malabka iyo xabsoodada een, waa soo dhaweynayaa waa bogaadinayaa een, aabbo soomaaliyeed waaye guuleysaa leeyahay Ee, beeca habisuudada iyo malabka hala badiyo waa daawo waa wax oo kiimikaan ahayn wax dabiici waayo oo daawooyin ah hala sii badiyaan dhihi lahaay lagu wacyi keliya dadka habisuudada iyo malabka gadaa xabad soodada iyo malabka ayaa inta badan lagu daaweeyaa cudurro badan iyadoo bulshada si wanaagsan ay u iibsadaan